galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha abriilna ay tahay saddex sanadka labada kun iyo labaataniyo shanta halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maanta waxaa ugu waaweyn austreeliya oo ka jawaabtay canshuuro maraykanku uu ku soo rogay badeecadaha dalkan austreeliya uu dhoofiyo maraykanka madaxweyne donald trumpna waxa uu ku dhawaaqay canshuuro kala duwan oo la saarayo dalal badan isagoo arrintaasi ku tilmaamay inay maalin taariikhiya u tahay dalka maraykanka ra-isul wasaare antony albanisi ayaa sheegay in dowladdu ay siin doonto konton milyan oo doolar hay-adaha ama shirkadaha ay saameynayso canshuuraha u dambeeyey ee maraykanku ku dhawaaqay inuu saari doono badeecadaha dalkan australia madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu toban boqolkiiba oo canshuuraha kusoo rogi doono badeecado badan oo australia ay dalkaasi u dhoofiso master albanisi ayaa sheegay in dowladdu ay dhaqaale ahaan taageerayso hay-adaha arrintani ay saameynayso iyadoo u marinaysa lacagtaasi urur ay leeyihiin beeraleyda dalkan australia si loo hubiyo ayuu yiri korna loogu qaado lana sameeyo suuqyo cusub oo badeecadooyinkaasi loo dhoofiyo master albanisi ayaa sheegay inaysan jirin wax sababa oo canshuurahan loogu soo rogo badeecadaha dalka australia hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa isaguna sheegay inuu dowladda ku taageeri doono lacagahaas gargaarka ee ay siinayso hay-adaha iyo beeraleyda ay canshuurahaasi saameeyeen laakiin waxa uu intaa ku daray in ra-iisul wasaaraha looga baahnaa inuu howl dheeraada qabto si uu u difaaco danaha dalkan australia ururka beeraleyda dalkan australia ayaa soo dhoweeyey taageeradaasi ay dowladdu u muujisay hay-addaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay canshuuro aada u ballaaran oo argosiya oo la saarayo alaabada ama badeecooyinka dalka maraykanka soo gala tan ayaa tallaabo la filayey oo saameyn ballaaran ku yeelan doonta dhaqaalaha caalamka oo dhan canshuurahan cusub ee madaxweynuhu soo rogay ayaa waxaa ka mida shan iyo labaatan boqolkiiba oo la saarayo dhammaanba gawaarida maraykanka dibaddiisa lagu sameeyo ama dalalka kale ay sameeyaan waxaa kaloo ku jira soddon iyo afar boqolkiiba canshuuro la saarayo badeecooyinka china ay usoo dhoofisa maraykanka iyo labaatan boqolkiiba la saarayo badeecooyinka midooda yurub ay maraykanka u dhoofiyaan badeecadaha u k ay maraykanka u dhoofiso ayaa iyagana toban boqolkiiba canshuura la saaraya master trump ayaa arrintan kaga dhawaaqay aqalka cad isagoo sheegay in bisha abriil labadeedu ay tahay maalin taariikhda maraykanka laga xasuusan doono isagoo ku tilmaamay maalin aada ugu weyn maraykanka aqalka cad ayaa aaminsan in canshuurahanu ay bilaabi doonaan in warshado badan oo cusub dalka maraykanka laga furo oo markaasi alaabta wadanka gudihiisa lagu sameynaya ay bataan sidoo kalena halkaasi ay ka abuurto shaqaalo badan oo ka shaqeeya warshadahaasi laakiin dhaqaaleyahano badan ayaa ka digaya in tallaabadan oo ay qiimaha badeecadaha maraykanka gudihiisa ay kor u qaadayso sidoo kalena ay bilow u tahay dagaal ganacsi oo khatar gelin kara xasiloonida dhaqaalaha caalamka qaramada midoobey ayaa mar kale diiday fikradda ah in wax laga bedelo dhulka iyo dadka degan khaza oo ay ka mid tahay tallaabo lagu yaraynayo dhulka khaza tan ayaa imanaysa kadib markii israa'iil ay ku dhawaaqday inay aada u ballaarinayso howlgallada militariga haddii ayay tiri aysan kooxda mintidiinta xamaas aysan dib u soo celin dadkii israa'iiliyiinta ee haysteen hubkana dhigin khaazana aysan isaga bixin wasiirka gaashaandhigga israa'iil israel kats ayaa xala ku dhawaaqay qorshe ay israa'iiliyiintu ku qabsanayaan dhul aada u ballaaran oo ka mida khaza sidoo kalena ay barakicinayaan dad badan oo halkaasi degan afhayeenu hadlay xogayaa qaramada midoobey stephen jujerig ayaa aada u cambaareeyey weerarada dheeraadka ee israa'iil ay waday ayaamahan iyo weliba hadalladan ka soo yeeray israa'iil israa'iil ayaa soo afjartay xabad joojintii bishii maarso waxaana ay gebi ahaanba cuntada iyo shidaalka iyo gargaarka bini-aadanimo ka xirtay khaza bishii lasoo dhaafay ruushkuna waxa uu sheegay in wadahadalka nabadda ee maraykanka ay la wadaan uu sii socon doono iyadoo laga wada xaajoonayo sidii xal loogu heli lahaa dagaalka ukrain kasii socda ergey ruusha ayaa la filayaa inuu toddobaadkan washington tago halkaasna uu wadahadalla kula yeesho xubno ka tirsan maamulka donald trump bishii lasoo dhaafay ayay ukrain sheegtay inay raalli ka tahay ama aqbashay soddon maalmood oo xabad joojina laakiin heshiiskaas waxaa diiday madaxweynaha ruushka valadimir putin afhayeen u hadlay kremlinka dimitri pescof ayaa sheegay in madaxweynaha ruushka ay ka dhab tahay inuu galo nidaam wadahadala balse waxa uu ku eedeeyey ukrain inay iyadu hindisihii jebisay saadaasha hawada birta oo jimca melbourne waa roobab iyo sideed iyo toban sydneyna waa roobab ayaa la filayaa iyo labaatan iyo shan halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifiyay lixdan iyo saddex senti oo doolarka mareykanka ah